Magaalada Luuq ee ka tirsan gobolka Gado ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Baabur Rayaan islamarkaana ay hirgeliyeen aqoonyahano kasoo jeeda degmada. Munaasabada lagu daahfurayo dugsigan waxaa ka qayb galay agaasimaha waaxda horumarinta shahaadooyinka qaranka ee gobolka Gado, maamulka dugsiga, aqoonyahano, waalidiin iyo sharaf kale. Injineer Axmed Cabdi maamulaha iskuulkan cusub ayaa ka hadlay ujeedooyinka loo furay iskuulka iyo baahiyaha ay u qabaan bulshada.
iskuulka waxaa aasaasay dhalinyaro kasoo jeeda gobolka Gado xaruntiisa koowaadna waxay ku taallaa magaalada Muqdisho waxaana la aasaasay labada kun iyo toban iyo afartii magaca koowaada loo bixiyey wuxuu ahaa alraxma ugu dambeynna labada kun iyo toban iyo toddobada waxaa loo bixiyey baabur rayaan iskuulka wuxuu leeyahay iyadoo la- iyadoo waxa waaye la dhiirigelinayo barnaamijka tiknolojiyadda casriga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa horumaraysa waxaan go'aansanay iskuulka inuu la qa- la jaan qaado tiknolojiyadda casriga ah sidaa darteedna iskuulka wuxuu isticmaalayaa teknoloji- teknolojiyadda dijitaalka ah taasoo suurto gelinaysa in eh, ardayga si wanaagsan waalidkiisii asaga iyo iskuulkaba ay isula socdaan dhaqdhaqaaqiisa dhanka kalena agaasimaha waaxda horumarinta shahaadooyinka qaranka ee gobolka Gado dhaqane Cabdulaahi iyo qaar kamida mas-uuliyiintii munaasabada kasoo qayb galay ayaa bogaadiyey iskuulkan annaga ka wasaarad ahaan een, iskuulkan wuxuu noola mi- wuxuu noola mid noqon doonaa iskuullada kale ee ka dhisan ama ka- ma- ka howlgala degmada wixii xuquuqa ay leeyihiinna wuu lahaan doonaa insha allah kusoo beeriyey luuq ganaane waan soo dhowaynaynaa runtii waa arrin aad u fiican waxbarashadii waa socotaa waa hambalyo wey hambalyo mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba hambal yaan idin leeyahay Ee, aniga halkan waxaan maanta rabaa inaan ka sheego luuq horumarkeeda ay gaarsiiyeen wiilashannada aqoon-yahanada ah ee sharafta badan ee meel walba wax ku soo bartay toddobaatan iyo laba taariikhdu markay tahay tacliintii afkeennii kuwii noogu taliyay oo tamantaabinaya oo tilmaamaha ka bixi shibinaha tilmaamay shaqalladana taaga hamsahana tixgeli aad iyo aad aad u mahadsantihiin aniga xafladahan oo kale aad iyo aad baan ugu riyaaqaa midda diiniga ah iyo middaan waxbarashada ee raggii ku soo guulaystay anigan waxaan rabnaa inaan iyaalkan ku guulaystaan wax ka bartaan dhammaantood ilaahay kharasiye raggii noo keenay waan kala godognaysaa oo luuq u dhashay gobolka gado u dhashay iskuulkan oo ay wax ka baran doonaan ardayda dhigta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa qayb weyn ka qaadanaya horumarka waxbarashada gobolka Gado